Een, magaceyga waxaa la idhahaa Cebla Dhaqane Xasan. Een, Waxaan ahay dhalinyaro oo beeraley ah. Beertan waxaan bilaabay 2020gii ayaan bilaabay. Een, laakiin arrimahan beeraha weligay waan ku jiray. Ilaa iyo yaraanteyda waan ku jiray. Hooyaday ayaa beeraley ahayd. Een, Mar walbana anigoo gabar yar eh ayaan hooyaday beeraha u raaci jiray. Marka wax oo nolosheyda ka mid ahayd ayay- ayay ayay tahay beerahan. Koleybo een, dhibaatooyinka beeraha way badan yihiin. Laakiin annaga midda noogu weyn haddan haysto waxaa waaye een, ma beerihii kama shaqaysan karno waayo een, waxaa jirtaan waxaan climate change la dhahayo. Dadkii waxay ku dhalisay argagixiso badan. Een, dadkii abaar waxay ahaayeen pastoralism ay iska ahaayeen. Hadda xoolihii way soo dhammaadeen. Xoolihii inta hareenna beeriyaa lagu daajinay. Marka challenge-keena ugu weyn maxaa waaye conflict-aa jira oo annagii iyo xoolo dhaqatadina dhex taalo. Beertii haddaad ka tagto waa la imaanaa, cawskii aa la iska daajinay, lo'dii aa la soo gelinay. Marka waa biggest challenge aan qabno waaye beeraleyda. Taas waxaa ka sii daran een, waxa kaloo wildlife-ka na dhibaan. Mankiska aad bay noo dhibaan hadda beerahan. Laguma abuuri karo. Waxyaalo waxaa jirta iska fudfudud oona lacag mar haraka ay ku siin karaan. Laakiin ma abuuran karno waayo waxaan ka cabsanaynaa een, wildlife-kan invasion-ka ay mar walba nagu sameeyaan. Galleyda ka mid ah. Waa waan abuuri karnaa laakiin waxaa nagu dhibaa aad noogu dhibaa daanyeerka. Marka waa in oo habeen iyo maalin laga ilaaliyo. Marka annaga workforce-kaasna ma hayno. Marka beerihii badadoodana waa aragti waa iska dur. Wildlife-ka dhanna durarkanay ku jiraan. Marka waa iska difficult waaye. Way adag tahay in oo in oo aan ka ka beecshareysano. Waxyaalayaalka iska fudfudud bay noo dhibaan. Geela, lo'da, eriga waxna dhaafayo ma jirto. Dadkiina haddee waa way baahan yihiin. Dhibaatadii waa badatay. Een, climate change-kana wuu nagu sii batay oo abaaradiyaa sii ee, maxaa la dhahay xoogeysanayaan. Kama celin kartid beerta dadkii. Mar walba waxaad ugu imaan beertaada oo la iska daaqayo. Haddii aad xoolihii mise aad fiijisid shaqaalihii iyo ayaga tension ka jira maalin walba. Marka waa un dulqaad leh isku wadnaa aniga iyo ayagana.
magacaygu waa cabdiraxiim faarax chairmanka ama guddoomiyaha shabakada beeraleyda gaaris gaarisa farmers network gaarisa farmers network waa cooperative oo isu keento beeraleyda gaaris oo dhan lixda constituency beeraleyda gaaris siiba ku- eh, horta waa laba beeraley oo webiga saaran iyo kuwa webiga ka fog kuwa webiga ka fog biyo la-aan baa caqabad weyn u ah inkastoo qaarkood ay baldoosyo iyo maxaa la dhihi jiray boohole ay leeyihiin laakiin weli biya biyaha waa ku yaryihiin kuwa webiga joogaanna waxaa webigii oo sidaan rabna aan u isticmaali karin maxaa yeelay markii la yiraahdo roob baa day webiga uu soo fatahaadi markii uu roobka jirinna biyihii inay kaa durkaan baa dhici karta oo beebab iyo balaayi aad u baahato marka dhibaatooyinka ugu weynna beer maanta lagu waday l- oo xoogga la saaro waxaa weeye biyeynteeda beerta dhulki waan haysanaa maxaa la dhihi jiray la arkaa xooggi inaad hayso laakiin biyeynteeda ayaa shaqada ugu adag eh. biyeyntina marka irrigation baa la yidhaha irrigationta waa inaad u haysato biyo constant oo kula taagan mar walba Eh, biyaha webiga way fiican yihiin way nala joogaan laakiin marba intay nagula soo furo wixii aad sanadadii oo dhan hagaajinaysa ay dhulka la geli marka caqabadaha ugu weyn meeshaas ay nooga imaadaan midda kale oo iyadana caqabad nagu annaga waxaa waaye em, markaad wax soo saarto meel inaad geysaa la rabaa suuqeynta alaabada beeraha kasoo baxaan logumaba talagelinba maxaa yeelay saldhig beera wax kasoo baxay la geynayo ma leh suuqa ruuxa fadhiyana ruux isagana faa'iido rabo ruuxii faa'iido kaa rabi haddaad tiraahdo beecaad ii shee- aan kaaga gadi lahaa ii sheeg muxuu ku dhihi dhulkun buu ku geyni marka dhibaatooyin eenkan wayna haystaan